tobtee deentee furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii taag daranada taageera siiye tilmaan quruxsane xabiibow hayga taginay
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa idin salaamaya dhammaan dhegeystayaasha meel walba aada joogtaan waa duruustii aanu kaga hadlaynay arimaha diinta iyo kahortaga ama taxadarka loo baahan yahay in la muujiyo si cudurkaani looga hortago dhibaatooyinkiisana loo yareeyo ayadoo ilaahay subxaana watacaala tala saaranayo marka waxaynu maanta ka hadlaynaa haddii qofku uu isku arko calaamadihii yani cudurkaas ama uu dareemo maxaa looga baahan yahay waxaa looga baahan yahay inuu caafimaadkiisa ku dadaalo isaga oo mas-uuliyad qaadanaya ah naftiisana inuu badbaadiyo dadkiisana inuu badbaadiyo wuxuu samayn karaa marka inuu tago goobaha baaritaanka lagu sameeyo shakiga waa laga fiican yahay yaqiinta ayaa ka fiican sidaas daraadeed inuu baaritaan tago oo baaritaankaasi is ogaado xaaladiisu sida ay tahay haddii yani la baaro oo yani laga waayo kalsooni waxaa gelaysa alxamdulilaahi cudurkaas ima hayo haddii la baaro oo yani laga helo taasna waxay keenaysaa iyadana taxadar dheeriya inuu la yimaado oo yani uu dadkiisa iyo ehelkiisi iyo qaraabadiisi iyo dadka xiriirka la leeyahay inuu ka badbaadiyo sidaas daraadeed tala ahaan waxay dhakhaatiirtu kusoo jeediyaan dadkoo dhan in loo baahan yahay in ay maraan baaritaan caafimaad haddii ay dareemaan ama isaga shakiyaan cudurkaas inuu jiro talada caafimaadka in la qaatana diintu waa ay qabtaa oo maxaa yeelay nabiga sallau aley wasalam wuxuu yidhi cudur ilaahay ma soo dejinin ilaa daawadiisana wuu la soo dejiyey marka cudurkan maadaama daawadiisa ilaa hadda aan la haynin oo loo guulaysanin tallaabooyinka looga hortegi karo ayaa booskii daawada oo kale ku jira saas daraadeed waxaan aragnay wadamada taxadarka muujiyey sida yani arintaasi ay ugu guuleysteen inay u xakameeyaan faafitaanka cudurkaas wadamada dhayalsaday ee isku sii daayeyna inuu dhibaato xoogle u geystay ayaa muuqanaysa saas daraadeed dadku si ay u badbaadaan dadkoodan u badbaadiyaan qofkii isaga shakiya ama calaamadihiisa isku arka inuu tago goobaha caafimaadka waxyaabaha uu ka faa'iidaya waxaa ka mid ah haddii arrimahaas uu sameeyo naftiisa daryeel wuu u helayaa oo wuu badbaadinayaa wuxuu sameeyey taxadar oo qoyskiisa iyo bulshadiisa ah haddii xaaladiisa shakiga ku koobnayd ay isu bedesho dhanka kalena ayadana waa faa'iido kale oo qofka xaqiiqadiisa iyo wuxuu ogaanayaa sida uu yahay marka baaritaanka oo la sameeyaay waa arrin aada u muhiimsan guud ahaanna yani dadka caafimaadka shaqeeya waxay ku taliyaan qofku isagoo fayow oo xataa cudur qabin mushkilana aysan jirin inuu baaritaano yani dhowrkii biloodba mar inuu isku sameeyo waxaa la yihahda baaritaan guud ama general oo ah baaritaan bal cudurada yani ugu khatarsan ama xubnihiisu siday u shaqaynayaan shaqadooda inay sax tahay inuu wax ka dhiman yahay si laisu ogaado oo qofku uu isla socdo markaasa xigmado qaarkood waxaad arkaya dad dhahaysa ma iska socotaa mise waad isla socotaa macnaha ma iska socotaa oo yani xaaladaada caafimaad meeshay dooni ha gaartee ma qof iska socdo oo iska socdo isbaaraynin baa tahay oo marka dambe xaaladaadu xilli ay kusoo ridato oo xilligii wax laga qaban lahaa ay dhaaftay markaanbaad isbitaal tegi ood isbaari mise xilli kasta adoo yani adi caafimaadkaa qaba xataa ayaad is ogaanaysaa marka miyaad iska socotaa mise waad isla socotaa marka qadin haddaan ka hadlayno ee ah cudurkan qofkii isaga shakiya baaritaan ha tago waa xaalad ah ma isla socotaa caafimaadkaaga sida uu yahay haddii caafimaadkaaga marka uu kuu fiican yahan waa silrib alxamdulilah haddii uusan kuu fiicnayna waxaa la yaraynayaa khasaarihii ogaansha la-aanta kugu soo gaari lahaa oo adiga naftirkaaga taxadir maadan muujiseen haddii lagu yidhaahdo yani haddaad ogaan lahayd oo haddaad ogaatana yani taxadir ayaad muujin lahayd marka in la isbaaro oo goobaha la tagaayo waa aad iyo muhiim u yihiin midda kale dadka qaar waxay u malaynayaan haddii baaritaanka ay tagaan ama cudurkan ama laga sheego qaarkood in isagoo laga sheegay uu yidhaahdo waa beentooda kuma kalsooniyo uu bulshadii uu iska sii dhex qaado oo cudurkii uu faafiyo taas waxaad ogaataa qofkii saas yeelow ruux kasta oo cudurkaasi adiga aad gaarsiisay xanuunka qabtay oo dhici karta heer dhimasho inuu gaaro inaad dembiga qeyb ku leedahay maxaa yeelay musabib ayaa tahay adiga ayaa sababay marka in la is ogaadayo muhiim waxay u tahay badbaadada bulshada ummadoo dhan ayaa ka faaidaysanaysa marka ceeb ma aha cuduradani yani qofka yani u malaynaya inay ceeb tahay inuu cudurkaas ku dhacay wuu gardaran yahay sababtu maxay tahay qofka waxaa lagu ceebiyaa wax asaga uu gacantiisa ku sameeyey oo wax xun ahaa oo iska daa intii layi intuu iska dayn waayey uu sameeyey markaasay dadku kula yaabaan oo ceeb ay tahay laakiin cudur ilaahay uu keenay oo qofkani uusan isaga awoodiisa ayn ahayn oo haddii la weydiin lahaa uu iska leexin lahaa haddii uu ku dhacay wax lagu ceebiyo oo la yidhahdo qofkan cudurkaasa ku dhacay kan saas dhahaaya isagu ma iska difaaci karaa cudurkii waa maya kanna wuu ku dhacay kan maanta ka fayowna berri inuu ku dhaco ayaa dhici karta marka saas daraadee waxyaabaha dadkoo dhan ka wada dhexeeya ee ku dhici kara nabiga sal alay wasalam in yani lala yaabo oo wuu diidi jiray xadiid waxaa ku soo arooray nabiga sal ly slam inuu asxaabtiisa ka waaniyey oo ku yidhi qosolka ay ku qoslaayaan qofka haddii ay caaryada oo dabada hadday ka timaado markaas wuxuu ku yidhi nabigu qofkiin muxuu ugu qoslaayaa wax asagaba uu samaynayo oo qof yani aarya ayna ka imaanaynin oo weysada saas ayna oga jabaynin ama musquul aan gelaynin oo aarya ayna ka imaanaynin ma jiro bini aadam ayaa loo yahay qofkii marka wax dadko dhan ka wada dhexeeyey oo asagooba aarya ay ka imaanayso qof aarya ka imaatay ku ceebaynaya nabi wuxuu muxuu ugu qoslaya wax asagaba uu samaynaya marka cudurkan cid la dhalatay oo gaar u ataag ugu yahayna ma jirto cid looga qoray inuusan ku dhacaynna ma jirto waa wax caam oo bulshadana ka dhexeeya marka wax la isugu yacni ceebeeyo oo qofkan wuu ku dhacay loo yidhaahdo meesha ma taalo marka hala dadaalo goobaha caafimaadka hala tago talooyinka oo dhakhaatiirta hala qaato baaritaano hala isku sameeyo si caafimaadkaaga aad isula socotid cudurkaas gaar ahaan oo covidkaana yacni baaritaankiisu waa muhiim si qofka xaaladiisa ula socdo oo naftiisana uu badbaadiyo dadka kalena uu u badbaadiyo ilaahi subxaana watacaala haynaga najeeyo haynaga koriyo intii uu ku dhacay allaha caafiyo inta yacni xanuunkaasi martayna dembi dhaaf allah uga dhigo inta uusan soo gaarin ama uusan ku dhicinna allaha ka ilaaliyo hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wayo tubti dintii furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii tag daranada taageera siiye tilmaan quruxsane xabiibow hayga teginay